sida mahadsantahay marka ugu horeysa cali waana sii salaamay isaga iyo dhammaan gaas macarane ka nool koonfur galbeed gobolada iyo degmooyisheeda tuulooyinkeeda dhammaan degmada dhanyiin weri kabir wadaadka islaamka ayaan siinka salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu sacuudiga iyo soomaaliya hariishu hata lamaadu mudori iyo way malaya ini usu meelii hore yani meel kufayl hata ini usu deri siiba intii ma aragne dabashoodii iiraan yonaysaw sacuudiga oo soomaaliya risafat sacuudiga calaaqaadkana iiraan taasoo hadda dawladda sacuudiga bilaabtay inay soomaaliya il gaariha ka fiirido isla markaasna hadda bilaabtay iska daysidii soomaaliya walkala qobada lahayti arrimo badan oo hadda sacuudaana kolleyba haddii nabada lahayti dhinaca ini i maalgashi maane soomaaliya kasoo biido iyo ini i xiriirkii siyaasadeed qoran hadda iyo ini i soomaaliya dhaqaalaha heshiina way ku tarto marka rajada hadda kulley lilay iyo taasee laakiin horaan wal badan oo dadka soomaaliyeed yacni ku tirsadaayeen iyo jartii ama tarxiilkii geenka badanaayay iyo dadkii soomaaliyeed ee sida qaabka daran iyo hankashubaasii noqoto yacni heebo dalka iyo mashaciir boorada ama gacansiin la-aantii way ku dhiyaayi yeman oo intii dadkii ku basatay dadkii soomaaliyeed oo meri ubaaayana wal gargaaraya markaasi infidiri hataa haloo doom soomaaliya dadku maarmay halooku saaray meliyan erane alaa kulli xaal dawladda soomaaliya oo iyo hadda niyad faylo muujiida oo iyo heshe ismaridi iyo hata way la sugudeeye bal weliyan labada doonto ilahay doo mustaqbalka dog
mudane xildhibaane way ku midataa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya isla markaasina xidhiir dhow yalalata dowladaha carabta dowladda sacuudiga iyo dowladda soomaaliya xiriirsho madilaka koy mayshani inay ilaa qaadka lanjara dowladda iiraan oo markaasay hadalkaasna ku weera dowladda soomaaliya
wallahi hadda dowladda soomaaliya kuweyni iyo calaqaadka ingoysi dad badan hanoa iswarsadeen halmar iyo wayhayo wala hadda dadka sida soo boodbay marka lamba sidii usub markaasi ta ahaytiye kolleyba aragtidiis iyo way haytay in sababta liin dheerayo maana yaraan waa alaqadku kuqoonsid inay sababtiyo cidda in maarane diblomaasiyadda caalamka oo hadda sidii marka katasabran hadda dadka iqado sindol yani siwagidan in iiraan gubti maane shaqaaladii iiraan kalahayti tehraan iyo arrimo kale ee la sheegay inay iiraan soomaaliya ku dhex wadi laakiin adigi markii laiska duubo dadkiina gaashaan duya anina ka darsamay yani iyo dawla badi baanaya isku nawaday markii carab siriitiyaba inta badan hadda iskarati inay macnaha xiriirka lingooyay hadda soomaaliya maadaama jaamacadda carabta kumid ad iyana duulkalay markaas ita in leen sheemo ku darsantilay markaa reer wal hadda iyagoona dhaha korna oo weyn oo soomaaliya hadda iska haysidaan horaanna iyo hadda majarna laakiin caalamka baa sidaasi taabanyaale mayweelay dunidii muslimka baa hadda way nagatay toomaragna islaamkii la ishaysada maahayna waa hadda dadkii horaan cadaabada ku dhaxaysay ama dogadaha muslimka iyonaysaw israa'iila horaan ishaysada jireen ama dowlado reer galbeedka hadda walaanii dhanba way ka aruureene muslimkii dhatiis ini maarne maragna misgiriyo carabasi ini maragna misgiriyo dowladoodii hadde hada islaamka aad maarane runtii murmuqdan iyana inay sidaa soo kale ama turkiya ha noqoto ama iiraan ha noqoto ama afghanistan ha noqoto ilaa bakistan bangaladesh magarda indonesiya kulli dhammaan fidna iyo la dhaxdhigsi dadso waa kakan iskahaysada meel weliba soomaaliya waa kan iskahaysada oo hadda waa fidna diiniya iyo maana iladhax wareegdohay sidaas iyo uyeelisa kusii daran iyo in hata way ku jirtee Palestina iyo yeman oo geesa iyo inay saashigaa iyo sunni hadee waankan suuriya iyo sidaas oo kale ciraaq waa dhan hadee waani dhanba way naqatay waa afka carabiga kadhahaw siraac islaami islaami ama siraac carabi carabi maadaama gaaratii tawri liskaishida istidraaca jira ama loolanka jira haye siraac sahiyuuni carabi ama siraac macrame sahiyuuni islaami marka ilaahay sidii ku dhaqan nabadaas soomaaliyan hadee imaama tv haysatee dadku qaban inay imaamtashe saamaynka wala tigeed wala aylo laakiin inay siyaasadda ay noqoto mar weliba way yara socda qoda xidmad macna timaamaha jiraan dadka macna geleyda
mudane xildhibaane way ku midataa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya saasi oo kale dowladaha carabta nanka xiriirka xiriirka dhowla leeta marka lagu hadalo baarlamaanka soomaaliya dowladda sacuudiya marka lagu hadalo dalka soomaaliya soomaali badan kuroortay dhibaato kuroortiya dalkaas magangelin seeti haddana dowladda sacuudi ma ilkeeda in dadkaas dhibaatooyin badan iyo daruufo badan ku haysata arintaas mayn iska day waayta intay sacuudi kula hadalaano ka dowlad ahaan an kula doodan
wallahi hade kulley kullu mri'in shaanuhu yuhniihi unuu guddiga arrimaha dibadda inuuna baarlamaan iyo ku maaragna tirsanno baarlamaankeena hadda way isana xisaabtan iyo waxay kala dabagalay kormeerkilayaa xukuumadda guddi ahaan unu wasaaradda arrimaha dibadda iyo mar waliba meeli iyo isaabta dhigta iyo limbaaya unan inay doorka weeldano laakiin wal badan oo una doorka kii kaayno oo sidii la rabay unu ninka dhaqangal korniya way noqotay in wasaaradda arrimaha dibadda haysato fasility fara badan oo ii kortagni algeria wasiirka arrimaha dibadda lama usbuuc gudaasho inay saddex safar afar safar inuu isu galo oo adduunyada meelinka damboy usu yacni in hala koro sidid iyona isaw diyaarad ama weli usu markaasi ta in suurta geli karo inuu iska booqdo laakiin inin suurta gala korna guddiga arrimaha dibadda sanadkii hal mar inuu isu tigid halo marka taasna waay wahay dhibaato iyo duruuf oo fara badan oo baarlamaanka nihaysatuu inta fara badan dadaal shaksiyadeed iyo dhiig qortini una suubino ama iclaamaad arrintaasna oo waraysata waayo horay ano guddiga arrimaha dibadda anoo maga kii kaayno oo kii baarlamaanka ayna wadada kusokow kii baarlamaanka carabta anoo isla guddiga aan arrimaha dibadda xubinku eye nin saraa'igaas oo ku tirsan guddiga arrimaha dibadda ee matala baarlamaanka sacuudiga iyo siiska qaadni qoraalna in guddi walaa dadka soomaaliyeed ee geega ku tagaayaan carab oo maaqasi guud ahaan unu meel isku dhigma saudi arabia loogu baahanayo xilligan inay door ku qaadato ama soomaaliya garabka siido taasoo unan aragnay inay carabku soo koob gaabis yeegsi guud ahaan laakiin dowladihii khaliijka qaasho sidii la fadaa inay soomaaliya wadaanin tarne sacuudigana markaasi taa una farta si gaar uusan fiirne iyo way haytay runtii dadaal uusana noqoshay ballanqaad ilaa aakhira taantii hadda markii dambe sheeno in guddi macne baarlamaanka carabta uu magacaabo oo markaasi taw ninkaasi taw ee generaalka oo liwaa cabdulla sacduuni la erow inay arrimaha soomaaliya sidii walinka qabada lahaa iyo dhibaatooyinka soomaaliya tirsanayaan iyo naftarkayno si uno dhaliilna jeediini oo meel ama baarlamaanka dhexdiisa naqato ama sikaare ha naqato yani ama guddiyada dhexdii ha naqato inuu ana qoraalkaasi taw horaanan guddiini haddana yaalama aragnaya ashtakadaasi taw baarlamaanka carabta iyo jaamacadda carabtaba marka laakiin way dhimanaysay inay golo wasiir shiro alamaan go-aan soo deero kadibna ricaasadii iyo nidaamkiisa laakiin umawada fiiridu madaxweynaha marwala shirana ku qeybgalay guddi arrimo dibadeed lan baarlamaanka loo socon aliin kufataa maaragaas ra-iisul wasaare dareera calamal carabi iyo jeeri koo kufataa uso ogeed oo guddiga arrimaha dibadda usalaha majar haka gudoomiyii baarlamaanka ee la falay inuu isu tegay markii usu safarada dunida carabti meelii kale la baahayo maadaama siyaasada dibadda usuiyo guddoonki usku kushtaal qaada lahay way aragaasi dal kale iyo guddiyo kale iyo yani laba dowladdasu markaasi tabaan araga wadiusu markaasi taamasiin gaarasgudadow marka waxaa dhanbaanxaaliskuxidkiisbayaan marka laakiin laakiin walaa hadda su-aalin wedigaas faya hadal hayti unana markii unisaa su-aal wediina inay
anka dambeyn mudane xildhibaane weliba ognaa intii dhowaantan magaalada kismaayo ha ka dhamaaday shirka hiigsiga shir lankudowahay marxalada dalka iyo horumarinta dalka oo markaas lanka magac daray hiigsiga qara- shirka qaranka soomaaliya marka shirkaasi wararka qaarsho wayba sheegaan in shirkaas walqodobe aan kubaan
wallahi hata maalmaha carabbeena way dhahaasee fulaan rajaca bikufay xunayn imo way leeyahay masaladnagaday meli uslukusuu gudaay walgulan kulakooy kase dheerahayti lamaadis kabood oo usguroorle mahaladnagada marka amur kasta oo lagafashiga mayasidaasi tawbahmaadaasi talaan qaadee marka dee niman odayaal oo wadankii hogaanka ingisaray iyo intii kale ina la malaagsadayo inani meelo seeda walnaha kubaha waayaan xataa ajnabigii awalka ee sheegadaayna banka kuryow marka arrin nasiib darro oo dadka soomaaliyeed eed iyo eedan ku xumaadan iyo arrintaas tahayti waana runtii arrin lasijaasjeeso korma marka qaarkood iyo way ahaysay in dadka qaarshii xataa dhehena usoo usoo ciyaaran masuquqaad matalan ini galowna meel maalinayna iska seedin barkiibo likadeeraan lamada kooxood xataa oo ismara waayaan eber iyo eberka dhamaata may riboorooyinaa la dheki jiray may xataa odayaalkooda dhaxdiyo ismara waayeen oo eber eberka dhamaata may rigooryaal leenka dheki waaye markaasaa waa dee wallaahi war suurtagal waa rigoore waa la dheki lahay laakiin aarta tira baabumuruugi lakiin dheki lahaya oo bacdane markaasi taw ee saacada leenka daraa iyo rigoorada iyo indhikaabo aarba tira la-aan iyoonay taw meel xataa wal oo fooriistayaal ama roobniba marka sida noocaas oo kale in laynka jeesjeeso yani walgii hadda kulleyba beer iyo tacbadaamu laakiin soomaali way la'daa mar waliba cadaalad meel cadaalad darro ku jirto dulmina lakahaayo weli shay caliyow guulna mal ku deeraaw lugooyana maku dhammaadaaso tacab khasaaradna saambar waay waahee waayan irtaa yani gabagaba iyo guunaanad weli meel la maasirdaa inay hadbaa walaa dhan idin durba tumuruhay dhan way wahe ummada la rabo inay la khiyaamayo dadaa way lafadohaye inay afuu gandoow yimidada ilaahayna marka xisaabtamo hayaan dadka walaa uu soo khiyaanada kugu dadaan iyo lugooyada wadankan tan iyo lixdankii ummada la khiyaamayay ummad lay lagasoo lugooyay ummad lay xuquuqdii la duursiyay dad lay marag lagu teeginay dadaa dad bursiino iyona taw ani iyo fayliyo unalay aamaanayo unalay maarne maarne fiifiigadan unalay welweliba maarne dhammaantiyo yani ni faylayni una baadan dad walaana dhaqan ku dhigsadeen caado ku dhigsadeen ilaa diin haqni aaminan deed diinwaynabatay soomaaliya in ilaahay imtixaan uga dhig marka ilaa dadka runtaan ku noqdaa nin walba inuu qofka kale xataa usilay inuu usu firo ama u ogolaado oo usu wadanka inay usu leleyo inay usu talada leleyo inay usu ra'yiga leleyo inay usu maarne go-aanka leleyo inay usu maarne wadatashiga leleyo walaanasita dhan ilaa dadka yani min alif ilaa iyo yaa lisla wada qaadi doo yani way ahaadaasee xaaladda sidaad aragdahay kiihlay laga jira iyo dadka daba wareege walne meel maarne faa'iidada masuubaa hoo haka bahaane wal in raagaan oo khushbun musannad maarne ama way waaye walbayt alcankabuuti oo baarne dadno ayo naqadaya hade ilaahayna waa intayba in oohana buyuuti labayt alcankabuuti wala dhiso waa inta lagu guri oo caara caara ilaka dhiso marka dadkii waayadan labeena meelina iska seeda minjifilay la dhisee minjifil intiirida ku baatilay marka ilaa runtuna masukooyo cadaalada laku dareemo ummadda ilaahay dadka mas-uuliyadda unka dadka iyo ku naqdaan dad ilaahay ku cabsadaayaan oo xaqsoor ah yani iyo ku naqdaan waay waaye sidaasay tawla iina ahaanayaan ilaa yowmiddiin marka ilaahay baan subxaana watacaala wadaajinana ishaagi in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ummada ilaahay buu ku dooriya ilaahay isku dooriya sidii ay marka annaga madaxda soomaaliyeed iyo gaasho iyo inta kale ee talada ku guhaas iyo waylon ku baahanyaa in ummadaas xaqsoor dhab ah ini iinakooya oo cadaalada ilaahay fari ina iqaadadan jidkeena marayaan haddii kale maaha una shalaytaan caqli la haynay oo waldan unalay uri jirnay unalay sankayna maarne uriyaay unalay indoogayna war aragi jireen unalay dhagaagayna war dheedi jireen haddii dad sidaasi doo kiili moodayaan dadna hadda ileyan unana hadkaa gudaayo goos caqli lahaneen bay unana hataa war aragow galnay unana hadaa wal fahmnay unana hadaa wal deegow galnay unana hadilay maaranay marka bilowna wali isin shahay hore isan aragteen unana aragowsho marka lamaadi aqli hoo jimaawa ayla siraw marka lama hora kita kata hantai ya kai. Unen kasih waktu dong.
kaasina waa gudoomiyaha